sheekaga kicinta federaalka ayaa imaanay xildhibaanka bangiga ee iowans iyo sanduuqyada boostada halka kuwa wax khiyaameeya ay rajaynayaan inay dadka dacdiyaan lacagtaas taas iyo noqon karta dhowr boqol oo doolar afxeneeda waxdasha better business bureau waxay leedahay iowans waa inay taxadar badan la shaqeysa cid kasta oo kula soo xiriirta oo ku saabsan lacagaha kicinta waxay leedahay si toos ah ugu jawaabin ama ha uga jawaabin wicitaanka qoraalka ama imeylka laakiin radi macluumaadka saxda ah ee hay-ada dowlada oo toos ula xiriira xafiiska better business bureau ayaa sheegay in dadka wax qiimeeyay ay isku dayeen inay dadku dhaqaaqaan ka hor intii aysan ka fikiran xaaladda muwaadiniinta iowa ee horumarinta bulshada waxay ugu baaqaysay sharci dejiyeyaasha iowa in ay ku bixiyaan kaydka lacagta gobolka bilyan doolar iyo dheeri miisaaniyadka ee gargareega caafifadka kooxda ayaa saakay isugu oo baxay banaanka hore ee xarunta gobolka kooxda ayaa ku baaqaysay caymiska medicaid in la gaariysiiyo dhammaan dadka aan caymiska lahayn ee iowans ilaa dhammaadka sanadka iyo bixinta halista shaqaalaha muhiimka ah fasah lacageed ee loo damaaneed qaaday iyo caawimad dereyl cunug oo dheerid ah waalidiinta shaqeeya kooxda ayaa sidoo kale dooneysay in gobolka uu siiyo caawinaad kiro ah shaqisyaedka wajahyaha ka saarseed sharci dejiyayaasha jamhuuriga ayaa ku hormariyeed baqyadii hore ee ah in la isticmaalo wax kasta oo ka mid ah keydka lacagta dolarka oo ee gobolka iyo wixii dheeri ah iowans waxay soo kortay sideetan iyo saddex kale oo la xiriiray coronavirus taas iyo kordhisay wadarta guud ee gobolka afar kun laba boqol labaataniyo labo oo u dhimatay muddada cudurka kun boqol sideetan iyo sideed kale oo la xaqiijiyay ayaa lasoo sheegay maanta taas oo ka dhigeysay tirada guud ee kiisaska iowa ilaa ku dhawaad saddex boqol kun tirada dhimashada waa tii toban iyo todobaad ee ugu sareysay qofkiiba ee mareykanka inka badan konton degmo iowa waxay leeyihiin celceliis macquul ah oo toban iyo afar maalmood ka saaray toban iyo shan boqolkiiba heer tilmaamay faafidda fayraska bulshada ee muhiimka ah warbixinada caafimaadka ee degmada zealand waxaa jiray labaatan iyo laba kiis oo cusub oo laga dhaaray wadarta tiirinta kiisaska ee gobolka woodbury labaatan iyo afarkii saac lasoo dhaafay mana jirta dimasho cusub degmada waxay leedahay boqolkiiba toban iyo shan dibac lix boqolkiiba waxtar